caaqooyin iyo dhibaatooyin soo noqnoqday ay ka dhaceen xildhibaanada kasoo jeeda dadka degan halkaas inay isu xilsaareen hawsha inay ka qayb qaataan intiina dhinaca buraceen odayaasha iyo culimada iyo xildhibaanadu waxay ka qabteen shaqo fiican waxay tegeen tuulooyinka waxay wacyigeliyeen dadka sida meesha la yidhaahdo balahawd xasilugey oo dhaale intaba inay mareen oo ka shaqeeyeen oo dadka la hadleen baan ognahay xildhibaanada kasoo jeeda dhinaca barambalna iyo aniguna waxaan sirinay dadka ku nool deegaanka barambale waxaan ka dhaadhicinay nabadda inay qaataan ciddii dhib wada ah oo dhib wadana si wada jira loo qabto arrintaasina waxay noo maraysaa meel fiican waa gartay marka haddii dhankan xildhibaanadii iyo saraakiishii ay meeshii tageen adinkana mataqaanaa ay tay sidoo kale aada samaydeen maxay tahay waxyaabahaas dhigi kartaan waa ka soo bixi karaan oo dhinacyada iyo dadkaasi reer miyiga ah waad ku yarayn kartaan in wax dacofaruura ay ka dhacaan inta nabadda weyn la gaarayo maxaa salada rajadaas
waxaan malaynaynaa inay ka dhacaan wax fiican oo lagu farxo oo wax fiicanna waxaa nabadda wax fiican ah runtii dadkaan waa dad isjecel waa dad wada dhashay waa dad deris ah shaydaan baa ka qaalib noqday boqolkiiba sagaashan iyo shanna waxay rabaan nabad laakiin qof iyo laba dhibwada ah ama dakano hore daba socda ayaa dhibtaan geysanaya hadda ka horna waxaa la dhigay gudal weyn oo lagu xisaabtamay oo wax badan looga qancay wax badanna la iskaga sugahayay inkastoo wax kasoo noqdeen haddana waxaa weeye dadka deegaanka degana markasta waxay jecel yihiin hadday dhacaan inay ka daba tagaan sidii lagu xallin karana lagu xaliyo shaqo fiican oo fiican baad socota waxaana filaynaa wax wanaagsan inay kasoo baxaan
waa gartay bal marka gudoomiye taa marka laga yimaado waxyaabaha aad isdhihi kartaan way ku furmi karaan wadahadaladii oo loo sii ambaqaado ilan waxaa jiray heshiis weyn oo galmudug madaxdooda sarsare qaarna ay fureen qaarna soo xireen ciidamada meeshii la keenay wax shaqaqaa asbuucyadan kama dhicin laakiin cabsi waxaa jiri karta markasta dadka inay noqon karaan marka inta la gaarayo wadahadalkii weynaa ma ka tashateen bal in ciidamo isku dhaf ah ee wada shaqeeya daacadna ka arrintan inaan la heli karo
runtii waxa aan ku tashanay waa sidaad sheegtay annagu waxaan rabnaa ciidan isku dhafa culimo awdiin dadka wacdido isku dhafa oo diinta islaamku waxay ka qabto dilka ka hadasha odayaashii labada dhinac oo isku dhaf ah maamuladii iyo xildhibaanadii oo isku dhaf ah intaba inaan ku shaqayno markii aan waxasirino oo meel walba aan tagno oo annagoo wada soconna hadda annagoo kala soconno ayaan shaqaynaynaa laakiin waxaan rabnaa annagoo wada soconno isu mugud inaan shaqayno inaanu meel walba tagno inaanu cid walba wacyi gelino markii xaaladaas loo soo dabadowdana waxaan rabnaa inaanu balanbal gelno gogol ballaaran oo looga xisaabtamo wixii hore wixii ka qabyooday iyo wixii ka dambeeyey wixii laga yeeli lahaa